haddii aad qof ka baqdo shartiisa ama aad ugu shakisan tahay inuu cadowgaaga yahay oo shirqool kula damacsan yahay ducadan gaaban ku ducayso shirqoolkii iyo dhibaatadii shartii uu kula damacsanaa asaga ayay ku noqonaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa sidan ugu ducaysan jiray haddaba ku ducayso walaal ducadan gaaban aad bay ku anfacaysaa walaalahaaga muslimiinta inaad gaarsii wa khaasatan dadka qurbaha ku noola wadamada gaalada joogo oo ay naftooda iyo ilmahooda ay ugala cabsanayaan gaalada oo in badan cadaadis ay kala kulmayaan way ku anfacaysaa gaalada shartooda ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga xijaabayaa ilaahay baa kuu laylinayo ilaahay baa kuu dulaynayo waxaad rabtidna waad ka helaysaa insha allahu tacaala ku ducayso ducodan meel ku qoro oo xifdi allaahuma inii ajcaluka fii nuxuurihim wa acuudu bika min shuruurihim waaba intaas waa wax dhibyar allaahuma inii ajcaluka fii nuxuurihim wa acuudu bika min shuruurihim waa kugu ammaano walaal inta dadkuugu jiro gaarsii jazaaka allahu khayr